Kani waa masjid ku yaala xaafadda Hodhan ee magaalada Wajeer. Masjidkani waxaa lagu magacaabaa Al-Hidaya. Waa masjid ay ku soo tukadaan bulsho aad u tiro badan. Masjidka bulshada ku soo oogta shanta salaadood. Salaadaha ma deeqa xilliyada qaar oo masaajidku waa mid aad u yar. Waxa uuna dhisan yahay ku dhowaad labaatan sano. Kuleel iyo cidhiidhi ayay dadka salaadaha ugu tukan laayihiin. Waxaana culummada masjidkani iyo guddigiisa ay ummadda Islaamka ee khayrka jecel meel walba ay joogaan ka codsanayaan in ay garab ku siiyaan sidii masjidkani lagu ballaarin lahaa بسم dhismihiisa.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، waxaan warbixin ka bixinayaa masaajidka la yiraahdo masjid الهداية هداية التو آه، aniga waxaan nahay masaajidkii imaamkiisii آه، masaajidka wuxuu ku yaalaa xaafadda hodan bartankeedu ku yaalaa آه، waa masaajid yar marka waqtiga kuleelka laguma tukan karo waa baatigiisa ayaa dhow waana ciriiri maaragtay dadkani maaragtay way soo buuxiyaan marka waxaan ka codsanaynaa eh, in badanna maaragtay waan la rafaadsaneen oo maaragtay eh, dabeel kasta oo loo yeelana maaragtay qabow maba laga helayaba ee asaga iyaaba dhowba baatiga ayaa maaragtay dadka madaxa ka saaran marka in badanna maaragtay eh, waan ku rafaadsaneen dadka hadda muxsiniinta waxaan u sheegayaa masaajidka inuu u baahan yahay in maaragtay kor loo qaado oo la kordhiyo oo la weyneeyo ayaa maarata aan ka codsanaynaa masaajidkii laba shay buu isku darsaday asagoo baatigii dadka uu madaxa ka saaran yahay iyo asagoo oo yar oo ciriiri ah oo maaragtay dadka neefta ay ku dhegayso marka hay- hay-adaha muslimiinta ee gargaarka waxaan ka codsanaynaa eh, masaajidkaas in ay noo dhisaan oo maaragtay ay kor noogu qaadaan oo maarata dhismadiisa ay maaragtay naga kaafiyaan ayaan doonaynaa waxaan nahay annaga maamulayaashii masaajidka ama ma-aadamiyadii aan ka mid nahay masaajidka waxaan u malaynaa muddo uu dhisan yahay siddeed iyo toban sano qiyaas saa hadda filaayo ilahaas toddobiyo toban sano sideed uu dhisan yahay markii horena dad muxsiniin unbaa dhiseen masaajidka wakhtigii la dhisayay ee maanta isbeddel baa jira maxaa yeele mujtamaciyaa kordhamihay dadkii ilmihii maalinkaa dhasheen ayaa laga yaabaa ilmahooda in maanta inay caruur sii leeyihiin dadkii marka mujtamacii wuu kordhamay masaajidkii la- la- markii hore la dhisay qiyaas lagu talagalay qiyaastii maanta dadkii way anfici ladahay codsiyaan marka muslimiinta u diraynaa inta khayrka jecel hay-adaha muxsiniinta wax dhisa oo muslimiinta hay-ada wax dhisto ee nin allah sha- shaksi haata nin allah ninkii wax la baxaya ee hor ilaahay wax u geysanayo masaajidkaas wuxuu leeyahay bebil bebilka waa lasoo duubi doonaa hadda waa lasoo gelin doonaa bebilkiisa waa kan meesha ku qoran Eh, waxaan codsanaynaa marka dadka muxsiniinta ee khayrka jecel waxaan dhammaanaynay waxaad hor ilaahay geysato waaye marka in maaragtay khayrka laga qayb galo marka insha allah waxaan rabnaa masaajidka inta codka annaga maqli ama codsiga uu gaaro masaajidka in laga soo qayb qaato Ee, masaajidkan muddo sideed iyo toban sano uu dhisan yahay dhismihiisii cariiri weeye waa nagu gaabtay aad buu nooga gaabtay asagoo gaaban iyo wuxuu isku darsaday asagoo maaragtay macnaha cariiri uu isku darsaday qaryada meeshan macnaha masaajidkan ku tukato iyo way kala tan weyihiin iyo masaajidka gudihiisii ama maaragtay tankiisi intuu yahay way kala tan weyihiin waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ama hay-adaha masaajidada iyo maaragtay madrasooyinka dhisa codka yaga maqlaya inay maaragtay naga tabarucaan masaajidka markay ugu yar tahay lacag ilaa afar milyan saddex milyan iyo shan boqol ugu yaraan markii macnaha qariibun macnaha laga soo qaado yaraan afar milyan saddex milyan iyo shan boqol ayuu u baahan yahay waxaan masaajidka ayaa nagu yaraaday xaafadana xaafad dad badan ku nool ayay noqotay waagi hore masaajidka la dhisayay xaafadda dadka waa yaraayeen marka dadka ayaa bateen marka masaajidkiina cariiri ayuu noqday wuuna gaaban yahay marka dadka muxsiniinta oo maaragtay waxaan ka codsanaya masaajidaha dhisa iyo madrasooyinka dadka waxaan ka codsanaya dadka muslimiinta eh, inay masaajidkii maaragtay nagu anagana tabar waan u waayna lacagta hadda shan boqol ayaan maaragtay maalin hore u aruurinay shan boqol oo kun lacagtiina kuma filno ilaa dhowr milyan ayaa maarata masaajidka ku filan marka dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay maarata masaajidkii noo dhisaan Cid allaala ciday doonayso inay ka qayb qaadato dhismaha masjidkani waxay la xiriiri kartaa nambarada eber toddoba labo saddex sagaal toddobo hal saddex shan eber 0723971350 ama sidoo kale nambarka ah eber toddoba labo toddobo toddoba sideed hal lix sideed afar 0727781684